maalintii shalay waxaa mar kale xorriyadiisa dib u helay samafale cabdimaalig muuse coldoon kaa oo u xirnaa maamulka la baxay somalilan ee uu fidhigiisu yahay magaalada hargeysa deysmada cabdimaalig ayaa timid kadib markii saacadihii lasoo dhaafay maamulka la baxay somalilan uu ku xukumay lix bilood oo xabsiya iyo inuu bixiyo lacag dhan saddex boqol oo dollar ehlada coldoon ayaa kol sii horeysay sheegay in xariga loo iibin karo ugu dambeynna maalintii shalay iyuu xorriyadiisa dib u helay iyadoo laga sii daayay xabsiga uu ku xirnaa maamulka la baxay somalilan ayaa marar badan waxa uu xabsiga u taxaabay cabdimaalig muuse coldoon waxaana inta badan eed looga dhigaa in uu jeediyo hadalla uu ku dhaliilayo maamulkaas